xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegay in ay soo badanayaan shakhsiyaadka isugu jira culummo iyo ganacsato oo guryahooda lagala baxay lana waayay meel ay jaan iyo cirib dhigeen mudanayaasha ayaa sheegay in arrintani ay walaac weyn ku abuurtay een doonayaan in dowladdu ay caddayso cidda dadkaasi kala baxayso guryahooda shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada nairobi kadib ayaa xildhibaan cabdiqaadir cumar cabdi uu weriyaheena maxamed faarax shire uga warramay waxa ay kaga hadleen shirkooda jaraa'id dhacdooyin aad iyo aad u fool xun oo ah in dad laiska qaqabanahayo dad aansan la garanaynin oo xagkana sitaan qalabkii dowladda ayaa maaragtay kala baxahayaan dadweynihii reer garis iyo reer wajeer iyo reer mandeedabo guryahooda kala baxahayaan kuwaasoo runtii dadka ayaga ee meel la geynayo aan la ogeyn maantana sidaad aragteen soo baxday in jaraa'idyada staaga uu kusoo qoray in la helay meydya fara badan oo maaragtay lagu aasay meelo kamid a magaalada wajeer agteeda marka waxyaalahaas wey shirka jaraa'id aan qabanay ayuu ayuu maaragtay ku salaysnaa anagoo ka hor imaadsan arrimaha dhacdooyinka noocaasoo kale ah waa tahay mudane cabdiqaadir waxaad tihiin mas-uuliyiintii lasoo doortay gobolkan laga soo doortay arrinkaasi dowladda ma kala hadasheen intayna shirka jaraa'id ku ordin oo kacdon dadweyne ayna samaynin aad iyo aad runtii xubno badan oo dawladda eh ayaan maaragtay ayaan arrimahan iyaga u sheegnay dad badan oon ogsoon nahay oo kan oo magacyo khaasa ayaan u geynay uu kamid yahay sidii sheekhi caamka ahaa sheekh khaliifa cabdullaahi madoobe khalif dheere loo aqaano oo maaragtay magaalada garis hadda afar maalmood ilaa shan maalmoodba hadda kusii socota ka hor la qabtay isaga keligiisna maaha dad aad iyo aad u badan ayaa la qabtay oo maqan waan weydinay xubnihii dawladda dhibka jirta ayaa waxay tahay markaad booliiska u tagto waxay kuleeyihin annaga warka ma hayna arrimahan militariga weydiya militariga u tagaysa waxay kuleeyihin annaga waxaan ka ognahay malaha antitara unit waxaan ka ogna malaylay marka yaa gurahayaa dadkan arrimaha waan weydinay dawladda si adag baanan weydinay waa tahay tiro ma haystaan ilaa iyo iminka dad kale laayahay guud ahaan gobolkan aad iminka ka calacalaysaan horta runtii tiro hadda aan kuu sheegi karo oo waa intaa aan ku dhihi kara ma ma laha laakiin waxaan ogsoonnahay gaarisa keli in maaragtay tirada dadka maqnay aad iyo aad u badan tahay meel kasta oo gaaris aana laga qabanahayo haddii ay tahay magaalada garis hadday tahay dhinacaas iyo dhidhaaf hadday tahay meelo badan dadkii laga qabanahayo sidii oo kale wajeer iyo mandera oo iyagana aad iyo aad siday maaragtay xildhibaanada meesha laga soo doortay ay noo sheegayaan ay u badan yihiin tirada dadka maqan mshiro waxa weye arrintan waa arrin ka hor imaadsan sharciga anaga kenya waxaa yeelay haddii dadka qof uu yahay dambiile sharciga wuxuu qori qofkaa in la qabto mudane ma la xiriirteen ehelada dadkaas warbixinteedan soo gaarsiiyey xabsiyada ma laga fiiriyey baaritaan ma samayseen gudaha horta in badan oo dadka wax laga haysta ah way nala soo xiriiraan nin waliba xildhibaankiisii iyo qofkii mas-uulka ahaa ayuu la soo xiriiray way badan yihiin hadda iminka dadka inta nala soo xiriireen dembiyada lagu haystiy waxyaalaha annaga ma garan karayno qofka wixii dembiga uu kala sugay annaga ma garan karayno laakiinse waxaan leenahay dembi kasta oo qofka galo sharci iyo qaynuun qoran ayaa jira qaynuunka wadanka ayaa qorayaa sidii qofka loo loola dhaqan lahaa markii lagu tuhumo ama lagu helo dhacdooyin oo dembiye eh jir wadda la maraa ayaa jirtaa waddadii lama maraayo dadkii waa la iska qabanahayaa tan iyadaana arrin waxaan ka baqaynaa inay maaragtay dhibaatooyin waaweyn oo kale inay ka imaadaan waa tahay bandowii gobolka la saaray waxa uu ku ekaa lix iyo tobanka bishii aynu soo dhaafneen iraahde ilaa iyo iminkana bandowi waa uu sii soconaya ma la dhihi karaa bandowan ayay kusoo dhex gabanayaan kooxo kale oo aan dawladda ahayn oo dhibaatooyin marin habaabsan dadka u geysanayaan horta hadda waan ku wareersannahay waxyaalaha dhacdooyinkan samaynayo ma dawladda ma wax kaloo dawladda ku dhex gabanahaya oo burcad kale miya lama garan karaayo inta badan waxay u dhowdahay inay tahay xubnaha sir sirta maaragtay dawladda inay tahay waxaa yeelay dadkii la qabta qaarkooda mid mid nasiibhaas ka ahaatee iyagoo la soo daayaan aragnay oo dhowr maalmood afar maalmood markay maqnaayeen qofkii oo socod iska imaanayo leeyahayna waxa ay qabteen xubno dawladda kamid a waa la ibaaray oo waa laisoo siitahay marka runtii hadda wareerka weynay tahay in maaragtay arrimaha aan ku eedaynayna waxay kamid yihiin xataa haddii ay tahay dawladda wax waxaan samaynayo habis weyn waxay u tahay burcad kale iyo dadka inay kusoo dhex dhuuntaan arrinta ayade oo dhacdooyinka noocan ay aysan marka habka loo fulinayo arrintan iyada waa khalad totally khalad weeyaan ee arrinta bandowga ka hadashay waa dulan weeyaan bandowgan hadda intaa ka badan sii saaran magaalada garis wijeer iyo mandera iyo iyo gobolka tana river countiga
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdiqaadir cumar aadan oo u warramayay wariyaheena maxamed faarax shire dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaynaa aanu la xiriirna hay-adaha amniga ee dalka kenya islamarkaana aan weli wax xaqiijin ama jawaaba oo arrintaasi ku saabsan eedaynta loo soo jeediyey aanan ka haynin idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii ay noo suuro gasho